بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump oo hanjabaad hawada u mariyey dowladda ruushka uguna baaqay putin in dagaalka yukrain uu si deg deg ah u joojiyo kadib guuldarradii militari ee ka soo gaartay khaza maamulka gumaystaha yuhuudda oo wajahaya nuqsaan xagga ciidanka ah sheegayna inuu u baahan yahay askar hor leh maleeshiyaadka xuutiyiinta oo sii daayey shaqaalaha markab u qafaalnaa muddo ka badan hal sanno dab hor leh oo mar kale ka kacay waddanka maraykanka iyo dhul kayma ah oo ku yaalla gobolka kaliforniya oo gubanaya maxaan ka naqaannaa fawaa'idda geedka dacarta kaalin intee la eg ayuu kaga jiraa daawo dhereedka iyo xitaa kuwa casriga ah sideese dadka soomaalida ah uga faa'iidaystaan geedkan qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii konton iyo lixaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm والشوق حاديها خذها وياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexi labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa sheegaya in dab hor leh uu ka kacay gobolka kaliforniya kaasoo baabi'iyey dhulkayma ah maalmo uun kadib markii uu damey debkii ka kacay los angeles ayaa wararku waxa ay sheegayaan in gobolkan mar kale uu dab xooggan ka kacay kaasoo ka awood badan kii hore sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayay dhul aad u ballaaran oo gubanaya kuwaas oo rucbi ku beeray malaayiin ameerikaan ah
Let's call a fire tornado coming at you. Temperatures 200 to 300 degrees. Roaring. It's crazy.
maamulayaasha gobolka kaliforniya ayaa soo saaray awaamir konton kun oo dad ah looga daadguraynayo guryahooda si looga badbaadiyo dabkan ku soo foosha leh mas-uulka dabdamiska u qaabilsan magaalada los angeles oo warbaahinta la hadla ayaa yidhi xaaladda aan hadda wajahayno waa ay ka daran tahay tii aan wajahnay lix iyo tobankii maalin ee lasoo dhaafay madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa habeenkii isniinta ay ku beegnayd calimasaarkiisa waxa uu ku eedeeyey xukuumadda bayden inay wax ka qaban weysay dabkaasi halkii la doonayey inay gargaar u fidiso malaayiinta ameerikaanka ah ee musiibadaas ku saamoobayne ay ka doorbiday in dhaqaalaheeda ay ku bixiso dibadda balse trump ayaa hadda wajahaya musiibadan oo lagu tilmaamay inay tahay musiibadii dab ee ugu xooganeed ee taariikhda soo marta maraykanka مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها وياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal xubinta wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawiin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump oo hanjabaad hawada u mariyey dhiggiisa faladamir putin waxa uu trump saacadihii lasoo dhaafay madaxweynaha ruushka ugu hanjabay in dagaalka uu soo gebagabeeyo haddii taa ay dhici weedana uu u diyaargaroobay caqabaad kale oo uga imaan doono dhanka maraykanka waa sida uu hadalka u dhige haddii aydan dhowaan heshiis samaynin adiga iyo dalka ukrain waxaan sare u qaadi doonnaa canshuur walba oo aan ku soo rogi doonno taasoo aan saari doonno badeecad walba oo aad ka soo iibsataan dhanka maraykanka iyo dalalka kale ee reer yurub waxaa sidaas yidhi madaxweynaha dhowaan la caleemo saaray ee dalka maraykanka donald trump hanjabaadda ninkan ayaa ku soo aaday iyadoo dunida inta badan indhaha ay ku wada haysa ninkan maadaama intii ololihiisa doorasho uu ku jiray uu ballan qaaday in muddo afar iyo labaatan saacaha gudaheeda uu ku soo afmeeri doono colaadda ku dhowaad saddexda sano ka dhex oloolsan xukuumadaha kiyef iyo moscow ilaa hadda dhanka ruushka wax jawaab ah kama soo bixin oo ku aadan hadalka saacadihii lasoo dhaafay ka soo yeeray dhanka donald trump lamana oga haddii hadalkan uu saameyn ku yeelan doono xiriirka ka dhexeeya putin iyo trump iyadoo ay xusid mudan tahay in valadimir putin uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee donald trump u soo hambaliyeeyey kadib caliimasaarkiisii dhacay labaatankii bishan janaayo maamulka gumaystaha yuhuudda oo muujiyey baahida uu qaba inuu helo ciidan hor leh xilli kuwo fara badan looga soo feentay fagaarihii khaza waa qodobka xigay aan maanta isdultaagga ugu samayn doonno xubinta sida uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee the times of israel jenaraal daado baar khaliifa oo ah madaxa agaasinka ciidanka yuhuudda ayaa baarlamanka sahaynada waxa uu u sheegay in baahi aad ah loo qabo qorista ciidan cusub si gaar ahaaneed kuwo yuhuudnimada ay ku xeldheer tahay oo xag jir ah dhammaanteen waan fahansannahay baahida maanta jirta oo maalinkii dagaalku uu bilowdayba waxaan horay ka aasnay ilaa sagaashan iyo siddeed ciidan ah waxaa sidaas yidhi jenaraal daado baar khaliifa isagoo hadalkiisa sii wataa ayuuna intaas sii raaciyey milatarigu waxa uu maanta u baahan yahay inuu helo lix kun ilaa toddoba kun oo ciidan oo dagaal oo dheeri ah midaas oo dabcan muujinaysa baahida ciidanka maamulka gumaystaha hadda ay u qabaan arrinkan maadaama bacaadka khaza askar badan oo sahaayino ah horay loogu soo dhadhansiiyey waxa geeridu ay tahay halka qaarna iyagoo niyad jabsan ay horay fagaaraha dagaalka uga firxadeen kubana iyaga oo dhimarka ka xanuunsanaya ay wakhti xaadirkan ku jiraan goobaha caafimaad ee sahaayinada dhanka kale waxay baahi sidan oo kale ah u muuqataa wasiirka difaaca maamulka gumaystaha yuhuudda isagoona sida la sheegay isku dayya in baahida taagan boqolkiiba konton uu buuxiyo muddooyinka soo aadan ma ahan warbixintan the times of israel midii ugu horreysay oo daaha ka rogaysa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu baahi adag ka wajahaya dhanka ciidanka ayna ku adkaatay in waayahan dambe uu helo ciidan cusub si gaar ahaaneed shakhsiyaadka haysta dhalashooyinka kale kuwaasoo si raxanraxan ah uu markii hore fagaaraha dagaalka ugu guri jiray markan iyo qodobka xiga xubinta sida saacadihii lasoo dhaafay ay daabacayeen inta badan joornaalada ka soo baxa bariga dhexe iyo qaaradda afrika kooxaha xuutiyiinta yeman ee ay taageerta xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa sii daayey markab ay hayeen tan iyo bishii nofembar ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan kaasoo ay saarnaayeen ilaa shan iyo labaatan shaqaale ah oo ka soo kala jeeday ilaa dhowr waddan oo kala duwan jornaalka egypt independent oo kale waxa uu warbixintiisa ku sheegayaa in maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman maadaama ay saacado ka hor sheegeen in ay joojin doonaan dhammaan weeraradoodii badda cas ilaa heshiiska xabad joojineed inta uu soconayo ay ugu dambayntii sii daayeen markabkan oo ay hayeen in ka badan hal sano oo xiriir ah shan iyo labaatanka shaqaalaha ah ee saarnaa markabkan lagu magacaaba galaxy lider ayaa u kala dhashay waddamada filibiin bulgeriya mexico iyo rumeniya toddobiyo toban ayaa ka soo jeeda dalka filibiin halka saddex ay ka soo jeedaan dalka ukrain laba ayaana ka soo jeeda bulgeriya halka laba kalena ay ka soo jeedaan dalka mexico mid ka soo harana uu ka soo jeeda dalka rumeniya waxaana dhammaantood lagu wareejiyey dhexdhexaadayaal ka socday dalka cumaan shaqaalaha u dhashay dalka filibiin ayaa lagu warramayaa in iyaga si gaar ahaaneed gacanta loogu geliyey safaaradda ay filibiin ku leedahay caasimadda masqad ee dalka cumaan iyadoona halkaas dowladdooda looga sii wareejin doono waa sida xogtu ay tibaaxayse kani ayaa noqday markabkii ugu horreeyey ee ay sii daayaan kooxaha xuutiyiinta yeman ee ay taageerta xukuumadda shiicada ah ee iiraan kaasoo la qabtay tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta al aqsa waxaana suuragal ah in waddada ay ku soo jiraan maraakiib kale oo ay cafis u fidin doonaan maleeshiyaadkan ka hor inta uusan burin heshiiska xabad joojineed ee khaza ama dagaalkuba uusan sidan ku soo idlaan aan markan u tallaabno qodobka ugu dambeeya iyo wargeyska sharqul awsad oo warbixin ka qoray kiiska madaxweynihii xilka laga xayuubiyey ee kuuriyada koonfureed xabsigana loo taxaabay oo weli isa soo taraya sida xogaha ka soo baxaya dhanka kuuriyada koonfureed ay ku warramayaan saacadihii lasoo dhaafay waxaa kiisas hor leh weli lagu soo oogayaa yoonka sikiyool oo ahaa madaxweynihii kuuriyada koonfureed ee xilka laga xayuubiyey kadib markii lagu eedeeyey in waddanka uu ku soo rogay xaalad dagaal xukunkana uu doonayey inuu ka dhiga mid milatari kadib markii ninkan xabsiga loo taxaabay waxaa durbadiiba isa soo taraya ilaa maanta kiisas kala duwan oo lagu soo eedeynayo waxayna xogta majalladdu sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa joornaallo kale oo ka soo baxa qaaradda aasiya in yoon sikiyool uu xitaa horay ugu lug lahaa kacdoonno dhowr ah oo horay uga dhacay gudaha waddanka waxayna hadda xere ilaaliyaasha guud ee maxkamadda ugu sarraysa waddankaas isku dayayaan in mar kale dib loo soo saaro maxkamadda ninkan kiiskiisana loogu daro eedeymo kale si xabsiga loogu sii dheereeyo waa sida warbixintu ay tibaaxayse xiisadda siyaasadeed ee kuuriyada koonfureed ayaa weli isku milan reer galbeedka ayaana middan waxa uu ka muujinayaa walaac xooggan isagoona ka baqanaya in gudaha kuuriyada koonfureed ay ku dhex lexaadsadaan mucaarad ka socda dhanka kuuriyada waqooyi oo deb iyo baasiin ay isku yihiin siyaasadaha reer galbeedka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawiin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkayn suhayb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum نور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag maxaan ka naqaannaa fawaa'idda geedka dacarta kaalin intee la eg ayuu kaga jiraa daawadhireedka iyo xitaa kuwa casriga ah sideese dadka soomaalida ah uga faa'iidaystaan geedkan warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir dacartu waa geed inta badan laga helo meelaha qalalan ee adduunka waxaana lagu yaqaan inuu yahay geedaha ugu adkeysiga badan marka la joogo xaaladaha adag sida heerkulka sare iyo yaraanta biyaha waxa uu leeyahay caleemo adag oo dhanka kale dhumuc weyn islamarkaana keydiya biyaha taasoo ka caawisa geedkan inuu noolaado xilliyada abaaraha afka qalaad dacarta waxaa loogu yeeraa olovera waana daawo dhaqameed caan ka ah guud ahaan dunida isticmaalka geedkan waxa uu kasoo bilowdaa muddo hadda laga joogo kumanaan sano iyadoona la ogyahay ahmiyadiisa iyo in allah fadligii wax ka tari karo xanuuno badan sida ay sheegaan dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka waxaa geedkan uu leeyahay faa-iidooyin badan oo waxaa si aadah ilaa maanta wadamada caalamka looga adeegsadaa qaabka daawo dhaqameed waxaa dacarta lagu tiriyaa mid ka mid a geeda dhiraedyada naadirka ah ee weli loo adeegsado sameynta daawooyinka aaladaha laysku qurxiyo iyo sidoo kale raashiinka oo warshadaha qaar ee cuntada ay isticmaalaan geedkani ilaa shan fawaid ay dhakhaatiirtu sheegaan inay yihiin kuwa ugu muhiimsan waxtarka dacarta waxaana ugu horeeya inay daawo waxtar la u tahay gubashada iyo dhaawacyada maqaarka waxaana ay xoojisaa bogsashada dhaawacyada iyo soo saarista unugyo cusub iyadoo laga hortegayo infekshinada waxaa sidoo kale ay sheegeen dhakhaatiirtu in nidaamka dheefshiidka ay dacartu faa-iido muhiima u leedahay waxaana la sheegaa inay ka kooban tahay enziimaad fitamiinaad iyo macaadin badan oo ka dhigaya mid ka mid ah dhirta ugu waxtarka badan ee caawista dheefshiidka waxaana inta badan dhakhaatiirta ay kula taliyaan dadka qaba calool xanuunka ama xanuunada mandhicirka sida caabuqa caloosha iyo calool fadhiga in ay si qorshaysan u isticmaalaan biyaha laga sameeyo dacarta halka isticmaalkeeda uu yareeyo cudurrada caloosha ku dhaca waxaa sidoo kale fawaa-idda dacarta ka mid ah in lagu daaweeyo bararka iyo kiisaska loo yaqaan artritis oo ah xaalad caafimaad oo la xiriirta bararka iyo xanuunada kala goysyada taasoo saameyn karta dhaqdhaqaaqa xubnaha jirka sida gacmaha lugaha iyo dhabarka sidoo kale dacarta waxaa la ogaaday inay tahay daawo muhiim u ah ka hortagga kansarka sida ku cabdirasoo la sameeyey waxaa la ogaaday in dacarta ay ka hortagga caafimaad u tahay kansarka waxaana iyada iyo malab kale sheegay in si wadajir ah ay kaga hortagi karaan kobaca unugyada kansarka waxaa dhanka kale warbixinada qaar xaqiijinayaan in geedka dacarta uu waxtar badan u leeyahay dadka qaba kansarka gaar ahaan markay la isticmaalayaan daawada kiimiyaa'iga cudurka kansarka waxaa sanad waliba u geeriyooda wax ka badan laba iyo toban milyan oo ruux hase ahaatee dhakhaatiirta waxa ay tilmaamaan in dacarta iyo malabkuba ay ka hortag wanaagsan u yihiin cudurkani waxaana ugu yaraan qof kala qaata daawooyinka kale ee kiimikada la sheegaa in uu dhaxalsiiyo isbeddel ku saabsan qaabnoololeedkiisa iyo dhanka shucuurta iyo muuqaalkiisa sidoo kale fawaa-idda iyo waxtarka geedkan aan ka hadlayno waxaa ka mid ah inuu xoojiyo difaaca qofka dad badan waxay la tacaalayaan mushkilad dhanka awoodda jir ahaaneed ee difaaca waxaana arrinkaasi loo celiyaa sababo la xidhiira cuntaxumada iyo culeysyada nolosha ee deegaanka arrinkaasoo saameyn ku yeelanaya nidaamka difaaca ee jirka waxaa isticmaalka dacarta sidoo kale uu gacan ka geystaa xoojinta hawsha unugyada dhiigga cad kuwaasoo ka caawiya qofka in ula dagaalamo infekshinada iyo fayrasyada intaba si guud geedka dacarta waa mid ka mid ah dhirta qadiimiga ah ee ilaa maanta leh ahmiyad dhanka caafimaadka waxaana sidoo kale loo isticmaalaa daawooyin iyo sidoo kale waxyaabaha lagu daryeelo maqaarka waa kan mid ka mid a dhakhaatiirta oo ka warbixinaya fawaa-ida dacarta n horta aan adeegsiga dacartu horta waa eh, bini aadamku muddo aada u dheer buu soo adeegsanayay Aan, marka matalan eh, waxyaabaha waxa la yidhahdo gargaarka degdega oo kale markuu nabar ku soo gaadho oo kale waxa weeye marka haddii aad markaaba la gaadhid inay wax weyn ka tartaa laga yaabaa Een, dacaraha qaarkood waxa weeye een, eh, kaneecadoo kale ayaa loo adeegsadaa matalan ama guryaha ayaa lagu shidaa habeenkii lagu qiijiyaa eh, caleemaha engegay ama curubta yar ee eh, ama dacaraha qaarkood ayaa ayaa la qaniinaa la cunaa markaas waxaa la sameeya oo kale sidaasoo kale matalan een, xagga indhahoo kale een, dadka qaar way ku shubaan waana matalan laakiinse haddii maogtay ay kuleyl badan keenayso beer ayaa lagu badxaa Een, waxaa loo adeegsadaa matalan eh, calool socodsiinta oo kale loo adeegsadaa waxaa loo adeegsadaa maxaan ku idhahdaa een, eh, caloosha oo kale matalan eh, nabarada caloosha oo kale iyadoo cuntada aan la cunin markaas oo kale la- een, cambaarta oo kale way u wanaagsan tahay Een, maxaan ku idhahdaa een, xagga daaweynta xoolahoo kale Een, way u fiican tahay matalan in eh, xanuunada caloosha oo kale Een, eh, xagga faa'iidooyinkeeda dhinaca deegaanka qudheedu qayb weyn bay ka qaadan kartaa oo markaa matalan ciid joojintoo kale dhulka magaranaysa nabaad guurku ku dhacay ee, waayo geedku waxa weeye geed markaad meel ka soo qaado meel ku taagto markaaba baxaya goobaha sida aadka ah looga helo dacarta islamarkaana daawo ahaan la tixgeliyo ahmiyaddeeda waxaa ka mid ah soomaaliya inta badan dhakhaatiirta si gaar ah kuwa ka shaqeeya nidaamka daawo-dhireedka ayaa si aada mudnaan gaara waxaa u siiyaan dacarta si ay ugu daaweeyaan cudurro kala duwan sidoo kale waxaa marka aad joogto miyiga iyo deegaanada soomaalida degto aada arkaysaa iyadoo daawo dhaqameed ahaan siyaabo kala duwan loogu adeegsado dacarta keliyana ma ahan in xayawaanaadka qaar lagu daweeyo sida digaaga xanuunsan sidaba ka jirta qaar ka mid ah gobollada dalka mid ka mid a magaalooyinka uu kusii badanayo isticmaalka dacarta waa jowhar oo dhacda gobolka shabeellada dhexe halkaasoo dadka ku dhaqan sanadihii u dambeeyey si weyn ay isku tusayeen ahmiyadda geedkan waxaana lagu iibiyaa suuqyada iyadoo caafimaad ahaan looga faa'iideysanayo أنا مركز وحا إهاي آه، عذر كان دي كركعة مركز وحو يري شي إبراهيم آه، جيدا دعارتها دا دعبتت إلى إذنك سوق عافي ماليسا آه، دعارتان أبي هاي waa mid ka mid a dadka ku dhaqan magaalada jowhar waana oday da ah oo cabitaan ahaan u isticmaalay dacarta islamarkaana u tijaabiya caafimaad ahaan wuxuu sheegay in oday kale oo saaxiibo yihiin uu ku dhiirigeliyey in uu cabo biyaha dacarta xilli uu isagu xanuun la ildarnaa waxaana uu muddo kadib oo uu isticmaalayay geedkan uu dareemay isbeddel sida uu ku waramayo marka sidii aniga dacartii ku bilaabi isagana waxaan dhahay waa mahadsantahay lacagtana makaa raba iska dhex anaa iska bixinaya sidaa darteed dacartii haddin bilaabi waxaan isku arkay eh, darabtaygii saxaradii oo ajaracday Een, guriga iyona meesha dacarta lagu sameeyo xoogaa ah u dhexeeya oo socdaal leh maalmihii hore ee socdaalka xataa oon ku imaanaya meesha waa dhib badneed oo ma ima karin oo anaa dhabha inaan kusii dhaca saasaan ka cabsanaya waa warwareeraya markii aan soo socdo laakiin maalintii koowaadba markiin cabay wuxuu u yidhi "Eh, isla saacadda hadda la joogo iska cabir dhiigga saddex maalmood kadibna cabir marka waxaa u dhexeeya farqiga u dhexeeya aad arki doontaa u yidhi ninka muxuu ahay oo samaynaya dacarta marka sidaa darteed maalintii koowaad markiina cabay waa cabiri dhiig waxa uu noqday boqol konton iyo afar oo kor ah sagaashan iyo sagaal oo hoos ah waxaan dareemay galabtii markii la gaaraya caafimaadka in wax iska bedeleen in sa- toban iyo kow saac markay ahayd markiina cabir waxaan arkay dhiigga jooga boqol labaatan iyo lix oo kor ah siddeetan iyo lix oo hoos ah isla maalintiiba wixii ka dambeeyey eh, dacaartii waa ku takhasusay cabitaankeeda muddaan sii waday kuma koobna isaga iyo dadka la midka ah ee waxaa sidoo kale magaaladaasi jowhar kusii badanayay sanadihii u dambeeyey isticmaalka dacarta iyadoona dadka badankood ay doorbidayeen dacarta si ka bedelan daawooyinka kale ee casriga waa kuwan qaar kale oo iyagana ka warbixinaya isticmaalkooda dhirtan iyo faa'iida iyagoo arkeen ee la xiriirta geedkani niyow isticmaalka dacaarka wax badanaa mataqaanaa aan ku aragno mataqaanaa een, caafimaad xaggiisa sida een, caloosho annaga reerdhoobeyaan nahay caloosho laastiiba noo noqotay mataqaanaa hurda la-aanta waa u fiican yahay dhiikarka iyo sokorta saasoo kale waa la sheegaa dhowr iyo labaatan bilyan cabay hadda lixdan asbuucan waa iga joogsado adduunyo kalaan jiray marka bahalku aad ugu fiican yahay aniga aniga hurdadaydu waa soo badatay mataqaanaa maxay ahayd calooshaydi laastee bay noqotay dhooboyn hadda ninka ku nool inuu calooshiisa laasteeba taa muhiima ma garata marka wax badan uu leeyahay wax badan mataqaanaa daawooyinkii farmashayaasha aadaa looga raystay marka waa taageersanahay in maaragtay laakiin kolley anigu shakhsiyan waxaa ugu weynay dallafa xanuunka madax xanuunka dhiiggayga oo doombiya adiga boqol iyo lixdan iyo mataqaanaa qaybta hoose waa ii ficnaa jirtay markii dambe boqol ay dhaaftay wixii oo dhan waa soo noqdeen magacayga waxaa la yidhaha cabdullaahi xasan waa sugay dacaartu waa fiican tahay in muddaaha la cunaayay waxaynu ku fiican tahay ekfeshinka sokorta cudurrada dhan kaneeco waxa dhan bay ugu fiican tahay marka daawadaasay leedahay marka saas aaweedaa maaragtay loo cunaa saasaa maaragtay ku fiican tahay caloosha iyo macandhirada iyo kilyaha kilya xanuunka iyo waxaasay dhamay u roon tahay marka saas awgeedaa loo cunaa cabdulqaadir maxamed oo ah milkiilaha goob lagu iibiyo dacaarta oo ku taal magaalada jowhar ayaa ka sheekeynaya siday dadka ugu soo go-een dhanka isticmaalka geedkan qiimihiisa halka uu kasoo bilaabay isagoo kale heerka uu marayo waxyaaba badan caafimaad u tahay jirka waxay difaac ugu tahay daalkii lafa xanuunka ay difaac ugu tahay jirka caafimaadna wuxuu tahay waa waxyaabo badan ayaa baashan ayay daawo u tahay waxa waaye dhiikarka sokorta kolesteroolka tiifowgii malaariyada gaaska isfekshanka waxyaabo badan iyo burgeetada ilmaha baashan waxaa la yidhahdaa geedkan dadka ma jeclo waxaa la yidhahdaa dacar dacarta aad ay u qaraar badan tahay laakiin caafimaadaa ku jiro qaraarkeeda hadaad isticmaasho caafimaadaa ku jiro ninkii maanta cabo oo erigaas soo dhibaysa cabo beriyaa soo fiican uu dhahayo wax ka bedel oo maaragtay qaraarkeeda noo kordhaya ayagu dhaha imaanayaan waxaa waaye maanta haddaad u cabto inuu gaas ku hayo gaaskaa ku dayaya haddaad u cabto in maaragtay dhiigkaada kacsan yahay dhiigkoo ku degaya haddaad u cabto inaad sokor aad ku hayso saddex kiniin cabi jirta kiniin waa kusoo gobaysa hal kiniin kusoo ruraysaa baashaan waxaan bilaabay labo kii labaatankii ilaa hadda waa wadaa waxaan jeclaa inaan maaragtay ilaa iyo heer warshadada aan gaarsiiyo haddii ilaah yidhaahdo oo maaragtay oo ilaah oo laga helo waxaa kaloo jirto baashaan waa dhib badan tahay samayskeeda shaqadeeda waa dhib badan tahay laakiin waxaan fiirinayaa dadka shacabka oo reer jowhar xanuunada haayo iyo daawada maarata isticmaalaan iyo farmashaashii ay maarata ku xiran yihiin mar kasta qofku markuu daawada kasii dhammaanaysa haddana oo daawadiisa kusii noqsana haddana meesha oo ka bilaabaya baasha haddaad cabto horaa u socaysaa kusoo noqon maysa muddo adiga markii ugu yartaa labaatan maalmood la raba markii u badatana waxaa la rabaa lixdan maalmood laba bilood laba bilood haddaad isticmaasho baashaan waxa laali wixii adiga aad tabanaysay waad ka caafimaadaysaa baashaan dacaarta la yidhaahdo dalkayna ka baxdaa waxay ku taallaa meel weliba oo doomayda iyo maaragtay meelaha oo oo bannaanaka waa ku taallaa laakiin midda wax tarays waa midda doomanka ku taalo jowhar oo keliya ma ahan goobaha sida aadka looga helo dacarta ee waxaa inta badan gobollada dalka markaad u safarto deegaanada fogfog aad arkaysaa iyadoo dacartu tahay mid mudnaan gaar ah la siinayo haba looga faa'iidaysto dhanka caafimaadka ugu dambeyn dhakhaatiirta iyo dadka khubarada ku ah arrinkan waxay ku talinayaan in la ogaado farqiga u dhexeeya dacartu marka ay joogto xilliyada barwaaqada iyo roobka iyo marka ay tahay xilliyada jiilaalka maadaama isla daawadani ay dhici karto inay ka dhalato saameyn aan caafimaad ahaan wanaagsaneyn gaar ahaan xilliyada jiilaalka oo la sheego in dacartu ka dhalan karto bakteriyo halis ah بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii konton iyo lixaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن dhegaystayaal kusoo dhowaada xalqadii lixii kontonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaati almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta kaasoo uu qoray sheekh abulxasan annadawi allah haw naxariiste xalqadeenna maanta waxay ku saabsan tahay farqiga u dhexeeya xukunka hanti abuurashada iyo kan toosan ee wax xanuuniya waxaa la wariyey in cumar bin cabdilcasiis oo ahaa khaliifkii muslimiinta inuu ku yidhi caamilkiisii war maxaa kuugu dhacay soo ma ogid in nebi muxamed sala allahu calayhi wasallam loo soo saaray inuu wax xanuuniyo loomana soo saarin inuu canshuurta aruuriyo hadalkan waxa uu ka tarjumayaa ruuxda dowladda islaamiga ah ee ku dhisan manhajka nubuwada taasoo ku socota raadkii ambiyada qorshe ahaan iyo siyaasad ahaan dowladdan waxay diiradda saartaa diinta hagaajinta akhlaaqda dadka ay maamulayso iyo waxa dadkaasi dhib iyo dheef u keeni kara aakhiro waxay arrimahaasi xoogga saartaa in ka badan inta ay xoogga saarayso canshuur aruurinta iyo soo xaraynta daqliga kala duwan dowladdan waxay arrimaha siyaasiga ah iyo midka dhaqaalaha ka eegtaa dhanka diinta mar waliba diinta ayay ka hormarisaa wax walbo ka soo hara waxay mamnuucaysaa kamrada waxayna xarimaysaa sinada iyo wax walbo foolxun waxay sidoo kale diidaysaa heshiisyada dhaqaalaha ee faasidka ah si gaar ah ribada iyo qamaarka waxaana dhici karta arrimahaas si ay diidayso in xukuumadda ay ku keento khasaare maadi ah oo aad u ballaaran dhanka kale dowladdan waxay xoogga saaraysaa mashaariicda dib u dhiska natiijada ka dhalata dowladda noocaasi ah markii laga taago dhulka waxay noqonaysaa sida uu allaah qur-aankiisa ku yidhi
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور laakiin dowladaha ku dhisan canshuur aruurinta iyo danaysiga gaarka ah waxaa dabiici ah inay xoogga saaraan noocyada canshuuraha ee ay aruuriyaan iyo faa'iidada ay ka helaan arrimahaasi oo keenaya khasaare akhlaaqeed iyo in la waayo sifooyinka wanaagsan iyo nidaamka qoyska dowladdaasi waxay bannaynaysaa wax walba oo fasahaad iyo fuxshi ah iyagoo u sameeya sharciyo nidaamiya waxyaabahaasi foosho xun waxay fasaxaan sinada ribada iyo qamaarka iyo wax walba oo diinta jariimo ku ah iyagoo magaca ka beddelaya si ay masaalixdooda u ilaashadaan intaa keliya ma ahane waxay fasaxaan kamriga way ka ganacsadaan wayna qaybiyaan cid kasta oo ka hor timaadana waxay isugu daraan ganaax iyo ciqaab dadka qaarna waxay ku qasbaan inay ka ganacsadaan muqaadaraadkaasi ay dowladda soo saarayso sidaba ay sameeyaan dowladaha qaar ee ka dhisan yurub aasiya iyo jaina dadka ku hoos nool dowladdaas waxaa hoobata akhlaaqdooda waxaana ku dhex faafa cudurrada dhaqanxumada ka dhasha kuwaasoo ka dhashay dhaqanxumada ka jirta reer galbeedka dowladaha ka dhisan yurub ayaa u soo minguuriya dadka ku nool bariga waxay ku sheegaan ilbaxnimo iyo horumar hase yeeshee faasidka ah marka sidee looga filan karaa dowladaha sidaas ah inay kobciyaan akhlaaqda dadweynaha iyadoo taasi aysan ka jirin waddamadooda iyo deegaanadooda aysanna ahayn fariin ay rabaan inay dadka u gudbiyaan ama waxay ku dhaqmaan oo ay aaminsan yihiin hore ayaa loo yidhi weel walba wixii ku jira ayuu dhididaa dhabbihii ay qaadeen boqorrada ma ahayn dhabbihii ambiyada iyo kuwa hanuunsan xaqiiqadii uu qur-aanku ka sheegay markii uu ka hadlayey boqoraddii saba waa mid dhab ah oo aan isbeddelin si kasta oo wakhtiga isku beddelo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii lix iyo kontonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaati almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته
بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها